iyada oo ay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada ayaa loogu baaqay qurba joogta in ay ka qayb qaataan samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen ugu horeyn cabdixakiin yaasiin abtidoon gudoomiyihii hore ee jaaliyadda gobolka waqooyi galbeed koonfur africa ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey sida dowladda iyo qurba joogtu isaga kaashan karaan u gurmashada dadka abaaruhu saameeyeen dabcan maamulka galmudug waxaa laga rabaa inay qorshihii ay la yimaadaan marat dadka loo gurmo lahaa kadibna ay qurba joogta u bandhigaan si maarata qurba joogta doorkooda uga qaataan waayahay ma jira ayaad is leedahay dadaal ku wajahan in qurba joogta xiriir lala sameeyo si ay arintan uga qayb qaataan xiriirkaas koley dowladda laga rabaa inay sameyso maadaama aan wasaaraddii qurba joogta hadda aysan meesha ku jirin inay cid u xil saarato oo maratay barnaamijka ka shaqeyso qurba joogtuna dee markasta dadka way caawiyaan laakiin de si guud uma caawiyaan qof walba wuxuu caawiya qofka uu markaa yaqaano marka haddii si guud maratay ay dowladda u dalbato in lagala caawiyo maratay dhinaca abaaraha wax lagala qabto qurba joogta waxaan is leeyahay wax badana laga faa'iidaya dhanka kale ubax xasan ugaas ubax xeegan oo ka mid ah qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa ay tilmaantay in qurba joogta looga baahan yahay in ay u gurmadaan dadka abaaruhu saameeyeen iyada oo ugu baaqday in ay qeyb ka qaataan sidii loo garab istaagi lahaa dadkaasi oo ay sheegtay in ay xaalado adag wajahayaan qurbijooga waxaan ugu baaqi lahaa inay dadkii iyo deegaankii idinka idin sugayaan maanta dhibaatada aada weliba dalka hadda waxaa u maleysaa inay dhaqaal xumo ugu sii darsan tahay abaarihii oo dadkii dhan ayagoo isfiirfiirinayaan oo gudaha maanta waxaa moodaa qof qof u gurmo kara inaysu jirinin marka qorbajooga waxaan ugu baaqayaa inay dadka soo fiiriyaan usoo gurmadaan ayagu ay samaystaan tiim tiim hadday rabaan ayagu hala soo xariireen dad gudaha jooga ha abaabisheen ama dowladda hala xariireen marka aada inay usoo gurmadaanaan kula tali lahaa insha allah xaaladaha abaareed ee ka jira dowlad goboleedka galmudug iyo guud ahaan dalka ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dadka iyo dunyada iyada oo deegaanada qaar ay wajahayaan biyo la-aan baahsan taasi oo sababtay in dadka ay xaalad halis ah wajahaan